ururka midnimada gobolka hiiraan iyo weliba deeganiska jaarta booydo biye raashin iyo tamarinjey na dan yar iyagoo ka nool deegaanka guri cadde ee kiyaala duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan deeqdan oo ururka midnimada gobolka hiiraan han wakiilati maamo shamso abdi siyaad oo kumide qurbajoogta hirshabeelle yaanqiibi dadka degan deegaanka guricadde dadka deegaanka guricadde oo lanqiibi deeqdan oo ku hadali yana kuma hanagiy ona sheegi in xiligii oon ka baah badnaa in lansuubi gurmadkan waa dadka aada ugu dhibaataysnay ilaah baa mahadda le ayaduna aqariya adduun waa ka liibaanaysaa baahiyo waa iska badan yihiin laakiin midda ugu darano waa biyaha meeshu haddayna goob caafimaadna lahayn biyana ayna lahayn waa qofka aqliga waa gara karaa dhibaatada ay leedahay hadda waxaa noogu daro marka biyaha waa lagu afura waa lagu weesaysana dad masaafuraa imaana dhibaato xoog lahaa loo qabay
mahadda labaad waxaa iskale gabadha maamo shamsaleyda oo na soo xusuusatay walaasheen ah ama gabadheennimi waxaan leenahay mahadu kaa gaarto waxaa la baxday waxaan leenahay adduunka nimco ku hel caqiro janno allaha kugu siiyo wax hadday bilowdaanna waa wax bilowdaa waa un sii bataan insha allah waxaan rajaynaynaa xilna sidaan si ka fiican inaan ku wada kulmi doono adigana ilahay idankiis ducadeena waad helaysaa insha allah ilaahay idankiis waxaana loo baahan yahay inaan wejiga marka dambe iska aragno waxaa jira markii abaarta laga baxo nin maal haysta oo kuu amaal guda waxaa jira qof duca haddayna maal haysan kuugu amaal gudaysa marka shamsey adiga maanta horta waa liibaantay hadaalkudida waxay muraadkaad lahayd waa helaysaa hadaalku ummadda ilaahay oo joogta guri cadde iyo intay maqasho horta waa ka farxiday aan qariya adduun baa allah kaa farxiyo in yaray hutaa marka wax yaroo taa kulaynaho yaroo labeectirtaa bahlada galaa xoolaha galaa intaas yartaa bessa anigoo cosiya aan ku darsanaynaa haddii ay noo qaban karto ama ciddii noo qaban kartaa inay noogu kaalmayso ay noogu dirto wabaraagtii ciddii ciddii wax ka qabataan waa istaga jaariya meesha biyaha ku jiro waa meel oon leeyahay oo ka dheer biyaha ka dheer ciddii galaas biyaha ka cabtay oo qofkii wax in la xafido inay rabtaa ciddii galaas biyaha ka cabtana u jiri waxsanaad badanaa qofkii wax sidoo kale guddoomiyaha ururka midnimada gobolka hiiraan shaafi cabdikariin adow idnishay ku hadali gurmudkii oon suubiyan dadka degan deegaanka guri adde ee kiyaala duleedka magaalada beledweyne oo runtii aan u soo gaarnay inaan u samayno biyo dhaamin aan ugu talagalnay inaan bisha barakaysayn rabnaan dadka sooman ee meeshaan joogo ay ku afuraan maadaama meesha ay biyaha webiga ay aada uga fog tahay waxaan maanta ugu talagalnay laba booyadood oo biya inaan u keenno dadka deegaankan jooga waxaa garbihayga taagan odayaashii deegaanka waxay ka warbixin doonaan deegaanka iyo baahiyahooda kale ee meesha ka jiro laakiin tan hadda ugu darneed ee meeshaan ugu imaanaa waxay tahay in biyolaan ay ka jirtay maadaama xilli qoraxeeda oo haddana dadka meeshaan degan iyo biyihii aada uga fog yihiin ay ku jiraan bil ramadaanna ay tahay waxaan soo gaarnay deegaankan maanta oo bisha ramadaan ay tahay labaiy labaatan waxaanan la soo kulanay dadka deegaanka ay ka mid yihiin odayaashii deegaanka ee meeshii la taagan waxaan rajaynaya insha allah hadduu ilah yidhahdo inaan deegaankan aan kusoo laalaabano deeq weliba ay tahay in wax weliba gacanteena soo galana in meelaha ugu koobaad oo imaan doonno ay tahay maadaama ay tahay meel magaaladiina ka fog biyihii webigana aada uga fog xilliga lagu jirana aan dareemi karno xilliguu yahay dadkana dad xoola dhaqataa oo maxaa lahahdaa fogaanta biyaha meesha loo aadaya inay aada u fog tahay insha allah wixii kalena waxaa ka warbixi doono dadka deegaanka oo garbeyga taagan maanta biyahaas deeqdaa noo soo wakiishay maamo shamso oo runtii ah qof muxsinad ah mar welibana garab taagan dadka danyarta ah waxay maanta noo soo wakiilatay labadaas booyadood oo deeqa inaan gaarsiino deegaankan guryacadde waxaana soo gaarsiinay waxaana kasii warbixi doono baahida meesha ka jirta dadka deegaanka meeshii ula sugan